بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta doonayaa inaan in yar ka nidhaahno hadal xalay ka soo yeedhay afhayeenka madaxtooyada anugu odhan maayo waa afxumaynta madaxtooyada hadalkaasoo aada moodo inuu u sheegayey miidiyaha lookalka ah kaasoo afxumo iyo cayi iyo aflagaado ku ah qarankan uu isagu afkiisii ku hadlayo ayaan doonayaa inaan yar ka idhaahdo hadalkaa xalay toole miidiyaha ka baxay ee adduunyado dhan laga daawanayey may ahayn wax hargeyso keliya laga daawanayey may ahayn wax loo laga daawanayey gobollada somalilan oo dhan may ahayn waxay ahayd wax sooma adduunyado dhan laga daawanayabay waxaan horta shacbiga xaal ka siinayaa hadalkaa ka soo yeedhay halkii looga hagiyey shacbiga taasoo ay ku tusayso garashada iyo dadka xukunka haya waxaa kuu caddaynaya waxqabadkooda iskadaa waxay qabtaane waxaa kuu caddaynaya qur-aankii xalay madaxtooyada ka soo baxay waxa weeye waa afayeen wuxuu ku hadlayaa waa afkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan buu ku hadlaya cidduu la hadlayaa ma aha cid cadowa waa cid shacbigaso welibana waa cid taytal waa rag ka haya qarankan xilal ka haya wey rag gula hadlayay may ahayn dee niman sooma niman aynu sohayno may ahayn hadalkan oo uu ka muuqday aqoon la-aan waayo aragnimo la-aan iyo ka fiirsasho la-aanba uu ka muuqday dhexdiisa markaad u fiirsato ayaa waxaa shacbiga somalilan haddaad basaska saaka raacdo iyo haddaad suuqyada soo martaba aada arkaysid oo shacbigu lahaayeen baleegatayn wax ka sugayno waxa ay ku hadlayso waxa kaaga sii daran dowladihii hore markay wax sheegayaan asqaar baabay sheegi jireen wax yaryar baabay ku dari jireen xitaa beenta markay sheegayaan anugu odhan maayo beena majirtada markay sheegayaan waxay ku dari jireen wax yar kuwani kabaa'ir bay sheegayaan hebel oo la garanaya magaciisiioo hebelah ayay leeyihin maaha hebele waa hebel ilaah baan idinku dhaarshay ninkii la soo istaagay saddex boqol iyo saddex iyo afartan waddo ayaanu samaynay saddex boqol iyo saddex iyo afartan baa qoraalkiisa ku jirta waddaanu samaynay halkay ku taalla miinaa hargeysa joogin somalilan miinaa joogin haddii laga tegi waayo in yaroo dadku kabkabteen oo dadku shacbiga wanaagsane reer somalilan meel kasta ha joogaane ee lookalka ahee la baktiyeye maciishadii cirka lagaga dhiga ay samaysteen ayuu ninkaasi ku faanayo midiya isla soo taagaya waxaan odhan lahaa dhuxul waxaad adigu samaysatay xukuumad ahaan waxaad adigu qabatay ku faan laakiin waxa shacbiga somalilan qabtaan kuma fahanti kartid waxa aan la yaabnay horta taariikhdiisa hore haddaan ku noqdo annagu waanu isgaranaynaa waa kii tacsiyaha ka ururin jiray hambalyooyinka iyo tacsiyaha ka ururin jiray geedka weyne raadiyo hargeysa ayuu ka qaban jiray welibana qofka tacsida sitee aan shanta boqol aan shanta kun sidan wuu ku celin jiray wuxuu odhan jiray la cesho kaa qaban maayo cesho sidii jiir sheegay waxa uu ahaa waxa uu sabab u ahaa dhacdadii seemaad afkiisa wixii ka soo baxay baa ayaa ayaa u ahaa sabab istilka labadaa beelood iminkana madaxweyneha waxaan u sheegaynaa inay saamayn ku noqonayso haddaanu si deg dega xilka uga qaadin somalilan isku horkeynkeeda haddaanu si deg dega uga qaadin waxaan leeyahay isagana waar sidaan ku noqon maysid afhayeen madaxweyne afkan aad ku hadlaysaa maaha kii dhuxul waa lagaa soo kaxeeyey geerkii radio hargeysa halkaad joogtaa waxa weeye waa xaruntii ugu mudnayd jamhuuriyadda somalilan iyo afkii madax madaxda qaranka ama madaxweyne afkii ugu sarreysay qaranka ayaad ku hadlaysaa waanad caytamaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa ninkan aada ammaanaysay ee xersi waxa weeye in badan baa ku soo celceliseen xukuumadda xirsi oo tirahdeen waxaay waxaa soo qabtaa waxaay waxaa soo qabtaa waxaay waxaa soo qabtaa waxa aad sheegaysaan maxamed ilaah kuwe hargeysaan idinla joognaa yurub ma joogno waxaan idinla arki weyne waa naga nagu joognay waxa weeye waxyaabaha imika ku faanaysaan waxaa ka mid a garoonkii airportkii maalintii dhawad madaxweynuhu furay sababaha uu uga soo qeybgeli waayey ninkii bixiyey maal eh, kuwait inankiisa ninkii eh, casuumaddii loo bixiyey sababaha uga soo qeybgelaya waa waxay ahayd lacagtii ay ugu talagaleen meesha oo aan dhammaystirmin four kilomitr bay two point four ba ayaa ayaa laga sameeyo garoonka intiisoo horun bu diyaaradihiina waxay yidhahdeen qoraal ay soo gudbiyeen waxay ku sheegeen inaanay soo degin ilaa saddex kilomitr la gaadhsiiyo that means wataa la xidhay maanta lacagteediina waa la garanayaa halkay martay waxaa kaloo ilo xugugaali sheegaya in two million laga amaahda ganacsada reer somalilanna oo lagu dalbaday qalab qalabyada ka mida qalabkan lagu sameeyey laamiyada oo ninkan ammaanaysaan ku dalbaday oo madaxweynaha somalilan ka cadhooday ayaa laga sheegay ilo xogayaal sheegaya oo miidiyaha qaarqore waxa weeye waxaa ayaan darro ah in busta la saaro ama xukuumaddu sida fiinta uga qayliso waxyaabaha qaladaadkii ay samayso marka la taabto annagu waxaan u jirnaa ka xisbi ahaan inaanu xukuumadda ku ilaalno dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka u yaalla waxaan waanaanu sheegaynaa kamana gaabsanayno waxaanu leenahay haddaad joogi weydaan qaaxana qaaxana idinkunba idinku noqon doontaa markhaati haddii la taataabto qaaxana idinkay markhaati idinku noqon doontaa waxaanu leenahay shuruucda dalka ku ixtiraama madaxda qaranka haddii kale idin kalena la ixtiraam- laydin ixtiraami maayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan maanta doonayna inaan ku hadallo hadallo ka yimid nin lagu sheegay inuu yahay afhayeenka madaxtooyada oo la yidhahdo dhuxul oo isagu ka shaqayn jiray idaacaddii horeyaa la odhan jiray kuna caan baxay aflagaadaynta iyo iska horkeenka marka laga tago tii uu markaa idaacadda ka hayay ay u dheereed iska horkeenka xitaa beelaha oo masaladii ama shaqaaqadii ka dhacday galbeedka ee, waxyaabihii buunbuuniyey iska horkeenkaa ay ka mid ahayd hadaladii uu idaacadda ka yidhi oo la garanayo ee, isagoo taariikhdiisu ay ku salaysan tahay aanay mustawo u ahayn inuu ahaado kii u jawaabi lahaa faysal cali waraabe iyo eh, injineer cali gure sababtoo ay tahay marka faysal cali waraabe laga tago wuxuu u soo qabtay ummaddan iyo dalkan la garanayo iyo inta mushkiladeed ee uu ka badbaadiyey ee iyadoo uu- ee uu ka- soo qabtay weliba iyadoo jar ka laalaada ama ka dhaadhacaysa uu soo qabtay gacanta jiritaankan qarannimadan somalilan ee la harsanayo oo ahaa ninkii asxaabtan iminka aynu ku faanayno waktigii kulmiya registrationka diiday uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ku baraarujinayey ku guubaabinayey marxuumkii maxamed xaaji ibraahim cigaal in axsaabta qaranka la furo oo ay tahay tan uu iminka inankan yari madaxtooyada uga hadlayo haddii aanay taas jirteen meesha ma yimaadeen marka laga tago taariikhda ee inankan yare dhuxul la yidhaahdo cali guray oo ahaa mujaahid ee, in- ay soo wada shaqeeyeen ee, ninkan ee, madaxweynaha maanta ah xagguu joogay markaa ee, dhuxul wuxuu ahaa dadkii dalkan loogu yimid buu ahaa dalkii dad- dad- dad- dadkii dalkan loogu yimid ee aan een, waxbana ka garanaynin een, jabhadnimo iyo wixii dalkan iyo dadkani soo mareen dhimashadii iyo dhaawacii iyo kumanaankii qof ee ku dhintay dalkan maanta la baxay la soo noqday qarnimadiisii wuxuu ahaa isagu wuxuu ka joogay wuu wuu wuu ag taagnaa wixii wax dilayay buu ag taagnaa wixii wax dhaawacayay buu ag taagnaa taariikhdiisa waa la garanayaa ma aha cali guray oo mujaahid ahaa in uu maanta u jawaabo inan yar oo aan la garanaynin wax alla wuxuu ka ahaa iyo hal- meel alla meeluu ka soo galay maanta dalkan iyo dadkan ku yimid dhiigga iyo daawaca iyo dhimashada ku yimid ee markii dambena dibi heshiisiintu ka dhacday waxa uu la socduun waxa weeyaan wuxuu ku yimid uun dibi heshiisiinta loo sameeyey beelaha dalkan iyo dadkan wa- wada degan ayuunbuu ku yimid anuu taasaan aaminsanahay waxa weeyaan xukuumaddan dhaliisheeda ninka xukuumaddii marka loo sheego dhaliil rasmi ah oo muuqata oo la taaban karayo oo ah taa maanta taleex ka dhacday marka gudaheena marka gudaheena la iska daayo taa taleex ka dhacday marka laga hadlayo in laga gubto maaha laakiin waa in tallaabo sharciya oo muuqato laga qaado laakiin in lagu soo rogo dadka oo wax kale oo muhmana looga sheekeeye maaha waa tan tiifiyada taleex beritoole wuxuu imanayaa buhooduu imanaya dalka qayb dhan baa go-aan waana la sheegayaa waxaa laydinka baahan yahay eeg annagu waxaanu nahay mucaarad xotoosinaya wax muuqdana sheega ayaanu nahay laakiin sidiinii wax aan jirin uma mudaharaadayno baldhamadana uma furayno annagu dhuxulow in badan maad jirin waxaa kuu caddaynaysa inaanad in badan jirin faysal iyo caliguray waxa weeye waa birmageydadii dalka haddaanay joogeen haddaanay jirinna dalkani waxaan aaminsanahay inuu jar ka dhaadhici lahaa baan aaminsanahay dib isugu noqo taariikhdaadina dib ugu noqo waxyaabihii aad ka shugi jirtay idaacaddii yareyd ee caanteynkahay waxa weeyaan inaad ka gubataan waxa muuqda ee cad maaha waana la sheegayaa waa lagu dhawaaqayaa waa waxyaabaha weliba imika ka mid ah ee dhaliilaha ugu sii daran waxaa ka mid ah oo la sheegayo waxa weeyaan waxaad ka mid tahay xitaa imika kuwan ku dhex jira ee loo adeegsanayo inay dhaawac iyo kala jab ku ridaan shirkan imika ka socda ee beelaha sacad masaaid ku qabsanayaan agabar waxaad kuu caddaynaysaa ood ag taagan tahay mar walba wasiirka maaliyadda ee isagoo wasiir maaliyadeeda haddana musharaxa dhaqaalihii dalku dhaqaalihii dalku xagguu ku baxaya xagguu ka keenaya xagguu ku dhaqaaqaya wasaaradda ma weligay maan maqal maan arag siyaasadana meelay ka soo gashay garan maayo nin xukuumad ku jira oo wasiir maaliyadeeda oo haddana musharaxa maan maqal waa la sheegayaa haddii aan waxba laga qabanna waa la sheegayaa haddii waxba laga qaban waayo waa la sheegayaa waxa weeyaan in dowladdan maanta aada afhayeenka u tahay adigoo aan aqoonteedii lahayn dugsi sare iyo dugsi hoose midna aan ka bixin ee la garanayo halkii aada marka horena aada ku noolayd ee aada joogtay waktigii dagaalka iyo iyo dhimashada faraha badan la socotay anoo soo koobaya dhuxulow aan kugu sii tiirtirsanayo aflagaadada kadaa dadka aan u qarmin ee birmageydada ah mar dambana yaanaan kaa maqlin asalaamu calaykum